barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga e v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaali tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha sebtembar waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mida warbixin aanu kaga hadlayno kulaylka iyo sida uu u saameeyo nolosha qoysaska reer jabuuti marka weliba biyaha cabtid bay kaga sii darantahay calceedda u baxday kulayl xoog anigu nabarayga may soo bixin laakiin araarad badan baa dhabarkayga soo daatay walaalkeena macal araarad macal saanfuur baa ka soo daatay ka yar iyo kii weynaaba laakiin badda nama tagnaba waxaa marsanaa uun caleen iyo xinno iyo yaryo sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa sida nolosha dhallinyarada soomaalida ay ugu xidhan tahay telefoonnada casriga ah maadaama wixii telefoon uu yahay gacantan aa ku wataa haddana telefoon qaali intaa lacag ka soo bixiyo oo high speed oo mataqaanay oo oo smartphone ah haddana in si dhaqsaa iiga dhumo waxaan ka jeclaystay inaan mid raqiisa marka hore soo gato
sidoo kale heese kala duwan ayaan idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
dunidaba dhammaan kaan ka doortayo ku dondoonon kugu daalay ku dondoonon kugu daalay hayga si durkine dawadii naftiya doohaygii baatee sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i iyo booliska new york ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dadka loo tuhmayo in ay door ku lahaayeen qaraxii ka dhacay degmada manhattan iyo mid kale oo laga helay meel u dhow laamaha ammaanka ayaa joojiyey gaadhi lagu daba jiray oo marayay waddo ku dhow brooklyn waxaana saraakiisha f b i du ay sheegeen inay su-aalo weydiiyeen shan qof oo saarnaa gaadhigaasi hase ahaatee qofna wax dembi ah laguma helin mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in duqayn xagga cirka ah oo uu geystay maraykanku in lagu dilay ugu yaraan siddeed askari oo boolis ah ciidanka booliska ayaa ku sugnaa goob dadka lagu baadho oo ku taallay waddo gaadiidku maraan oo ku taalla dekeda ama debedda aan idhaahdee tarinkoot oo xarun u ah gobolka urusgan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xilligan oo kale waxaa kulayl badani uu ka jiraa dhulka xeebaha taasi oo carruurta iyo dadka kale ee waaweynba ka soo saarta finan yaryar ama waxaa loo yaqaano araarad waxaana u badan dadka dhibta kulaylka soo gaadho dadka danyarta ah ee aan awoodin inay helaan qaboojiyaal ay uga dhuntaan kulaylka xaddhaafka ah haddaba intaa awoodda ay helin ay lacag ay iskaga bixiyaan gaadiid waxay aadaan badda si ay uga helaan neecaw islamarkaana caafimaad uga raadsadaan wariyaha v o da dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa warbixintan jabuuti kasoo dirtay weli dalka jabuuti waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha weliba bisha hadda aanu ku jirno waa xilligii huurka waana ay ka duwan tahay bilihii hore inta badan dadka waxaa ka soo baxa xaraarad iyo nabro waxayna dadku tagaan badda si ay uga helaan daawo islamarkaana uga dhuuntaan kulaylka iyo huurka ka jira gudaha magaalada sareedo bile iyo faamigeeda iyo asxaabteeduba waxay tagaan badda waxaana kala sheekaystay balbadda iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan baddu aad iyo aad bay u fiican tahday kuleel baa noo geysaa qabow baan ka daynaayo waan u tegnaa qabow daraaddeed iyo jabuuti xoog bay u kulushaaday maalmaha duhurka oo kale xoog labadii barhka marka intaan qadada qaadano ayaan soconaa subax baa la aadaa marmar la tegaa subaxdii markaan qaadano ayaan tegnaa badda marka halkaa baan kusoo badaalanaa shantan baa kasoo baxna markuu xoog dhulku u qabowaado inta aan badda ku jirno waa qabow laakiin haddaan mar baddaan kasoo baxno waa kuleyl baddu marka dadka faamiiga xaafadana baad ku tagtaan haa gebi waxaan hooyaya aabbahan laakiin gebi waa xaafadda intaan nagu noolo ku dhamaan baa la soconaa gebi haa caruurta ciyaalkeena gebi gebi waan wala soconaa saxaabtay gebi waan wala saraacnaa marka kuleelka waxaa xaggan waxaa noo geynayna dad baa araarad leh saanfuuro leh markaa dib ay u tahdayba baddu markaa la galo araaradda kaasoo baabiinaysaa laba daba saddex daba haddaad iska daba badaalisid araaraddu way kaa baaba'aysaa waa kuleelka daraaddeed baan ayaan araaradan u yeelanayna dadku een araarad ama xaraarad ama nabraha kasoo baxa korka waxaa keena kuleylka waa run dad badan oo magaalada gudaheeda waxaad ku arkaysa dad badan oo een nabra kasoo baxeen ciyaalkii oo wada furuuruc kasoo baxay marka badda u dawaa baad leedahay kulli haa badda u dawaa badda haddaa geshid saafurada dadkii ole badda la- labada dabaaba saddexda daba haddaa ku jiirsid wuu soo dildilaacayaa wixii araaradii way kaa meermaysaa in yar way kaasoo khafiifaysaa maalimaha kale sidaa haddaad saa usii degtid marka dambe khalaas adoo nadiifa jirkaada arkaysaa ee kuleel daraaddeed baa noo geynayso jibuuti xoog bay kula shaaday aduu gaar ahaan badad teed ku dabaalataa waxaan tegay labarash xere bar baan tegay or cambaaro waan tegay iyo waxaan tegay ba- ba- eron caadi ahaan xaafadiina idinku xageed badad idiin dhowood ee ku dabaalataa waxaan tegnaa een, eron dhinaca kale waxaa jira dad iyaguna ay kasoo baxeen nabro laakiinse xaafadaha ay degan yihiin aysan u dhoweyn baddu islamarkaanaan haysan qarashaadkii ay ku karaysan lahayeen baabuur geysta ilaa iyo badda waxayna dadkaasi sameeyaan waxay isticmaalaan qasilka iyo waxyaabo kale oo ay jirka marsadaan si xaraaradda ama araaradda ama nabraha kasoo baxa jirkaasi ay uga jabaan magacaa maxamed khadar maxamuud shukri maxamed khayr maalmaha magaaladu waa kulayl bal kulaylka magaalada iga waran xoog bay u kala shacalceed iyo dhididkaba dadka xoog bay u dhididka unu daadanayaa sida kale dulku waa wala kulayl xaami dhulku markii loo baxa suuqa ka waran ama xaafadda marka dambaada dhiid dhiid haade marka weliba biyaha cabtid bay kaga sii darantahay calceeda u baxda kulayl xoogaata anina barayga may soo bixin laakiin araarad badan baa dhabarkayga soo daatay walaalkeena macal araarad macal saanfuur baa ka soo daatay ka yarigii kii weynaaba laakiin badanna ma tagnaba waxaan marsanaa uun caleen iyo xinna iyo yooriyo marka aan laba cisho marsano araaradii saanfuurka naga baahan haddana dib umay nooga soo daateen haddana waa marsanaa marka badda maxaa u tagi weydeen badda waxay tahay aan lacag ma haysano marka dadka aan haysan een, lacag ay ku tagaan badda een, oo xaafadaha fogfog kala gala een, waxay sameeyaan xinna iyo waxba iska marsan ciyaarka si arradda uga baxdo Aa, xina yar iyo xaabay marmarsan dadka lacagta badda ku haysan I- imsaa ku baxaysa ilaa badda markii la tago dadka ilaa laba kun dee wax gaadhaysa ayaa ku baxaysa marka idinku xagee gashaan xaafadeen xumbili baan galla anaku xumbuli markaa kuma yaalla bad uma dhow xumbuli may uma dhow maanta dixda soo rimatan baan dixda dhooqadas kaga marnaama inta kale ma tagnama meel baan marka waxaa tiri sanfuurkii waxa waxa u daawa bahashan ee, geedaha la isticmaalo geedahabaa imikadaa yar bay kaa biinayaan haddaa maalin kasta marsata hadday xoog kaaga soo daataan maalin kasta aniga dhinacaaba mid weyn iga soo baxaan ku kici waaye dawooyin iyo waxaa laysu waxaa waxbay ka tiri waayeen waxaa mariyeen uun bahalladii xinne iyo caleen iyo huruud iyo waxa inbaa mariyeen markii yar iga bogsatay inaad tagto adu badda maad jeclaan lahayd markaa aa waan jeclaan lahaa weligaa badda ma tagtay maalin baan tagnaan casiis geli jiray bas sagaal siciid faarax v o we jabuuti
dhallinyarada soomaalida dhexdeeda waxaa ku soo badanaya isticmaalka telefoonnada casriga ah gaar ahaan nooca loo yaqaano smartphones haddaba wariyaha v o a gaalkacyo ayaa uu- cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya sida dhallinyarada noloshooda ugu tiirsan tahay isticmaalka telefoonnada iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan dhallinyarada gaalkacyo ayaa aada u isticmaasha taleefanada casriga ah ee loo yaqaana smartifonka lagana adeegsado shaashada hore ha yeeshee dhalinta qaar ayaa dhibaato ku qaba adeegsiga taleefanada cusub safiya shii cali waxa ay kol hore isticmaali jirtay taleefanada casriga ha yeeshee muddo kadib waa iska daysay waxa ayna iiga warantay sababaha ay ugu bedelatay taleefanada caadiga ah
mobilkaas een, waa ogtahay laftirkaaga dhowaan uu soo galay gudaha dalka Ee, saas oo tahay mise dadku waxaa ka mid ahaa weliba markii ugu horreysay sida aadka een, u xiiseynayay qaadashadiisa Een, muddo adiga waxaan barnaamij een, mobilka isticmaalayay een, lix bilood ah Een, balse sidaa ogtahay een, mobilku lacag qaaligu ku fadhiya haddana waa wax dhulka kaaga dhaco aad durbadiiba halaabhaya oo aysan suurtagal haddaad meel saaratid ama in ciyaalo ay taabtaan ama shaqsi fudud xataa u xirmahaya sababaha iskaga dhaafay barnaamijka mobilka wuxuu ahayd een, cabdiwaxde een, mobilkaasi sidaa ogtahay dhaqsi waxaa ku gala sakuurid wa- oo ah haddii uu kaa galo in aad mar labaad farsamad geysid lixda bilood isticmaalaya saddex jeer aan farsamo geyn axmed cabdulaahi cali taakilo weli ma uusan isticmaalin taleefanka casriga ah balse waxa uu soo dhoweynayaa adeegsigiisa
mahadsan tahay cabdiwaaxid waxaan u arkaa teleefanadan horta anigu software ahaan iyo telefoon ahaan aad ayaan u aqaanaa ee telefoonada waxaana mararka qaar u bargaraamaya dad xitaa aan aqoonin oo isticmaalo oo isoo iibsada telefonka smartphone-ka way igala yimaadaan marka waxay dhahaan noo bargaraami telefoonkan waan mataqaanaa arkay anigu laakiin weli ma isticmaalin waana waxaan ka aaminsanahay inuu yahay telefoon leh adeegyo dheeri ah oon telefoonada kale lahayn horta telefoonku waa qaali oo waa telefoon mataqaanaa qiimo badan jooga waxay u badan tahay inuu si raqiisa dhaqsaa haddana kaaga dhumo oon macno lahayn waxay u badan tahay in mataqaanaa mararka qaar si sahlan tuug kaaga qaato way dhici kartaa marka maadaama wixii telefoon uu yahay gacantan aa ku wadata haddana telefoon qaali inta lacag ka soo bixiyo oo high speed oo mataqaanaa oo oo smartphone ah haddana in si dhaqsaa iga dhumo waxaan ka jeclaystay inaan mid raqiisa marka hore soo gato midda kale waxyaabaha la isticmaalina waxaa ka mid ah marka aan qiimeeyey oo aan eegay telefoonkan waxaan ogaaday horta g p r s ka inta laga isticmaalaa muddo siddeed sana gaabkacaan jooga aniga telefoonada g p r s ayaa la isticmaalaa internetka waa yaryihiin meelaha wirelesska lagu isticmaalo isagoo inkastoo wireless leeyahay telefoonada smartphone-ka la yihahdo marka marka aad isticmaalayso g p r s-ka ama qadka shirkadda aad isticmaalayso internetkeeda oo kaar ku xiran smartphone-ku aad ay u boobsiiyaan lacagta isla markiiba hal doolar ta kushuuta harkasaaf uu kaa fuuqsanaya laakiin kuwa kale oo ka dambeeya oo ayagana videoga leh oo sawirada leh laakiin smartphone-ka aan gaarin oo touchka aan gaarin ayaa xoogaa ka dhaqaala roon lacagtiisa waa qaali inuu kaa dhumo waa sahlan tahay waa touch screen oo shaashadii adoo jeebka ugu jirta waxa laga yaabaa inaa iska taabatid oo iska garaacmo waxyaalahaas oo sababahaas baterigiisa oo ah isla markiiba dhacaya sababta telefoonkan awooddiisa iyo qualitigiisa iyo bateriga mar kasta way kala hooseeyaan telefoonba telefoon inta ka quality badan yahay wuu ka baterigiisa dhaqsuu ka dhici ogyahay inkastoo taleefanada smartphone-ka ay yihiin kuwo dhowaangal ah oo sannadihii dambe si weyn loo soo geliyey dalka haddana waxaa adeegsiga taleefanadaas laga helay adeegyo dhallintu ay iskula xidhiidhaan wuxuu sharaf u yahay ama si shaqooyin badan u fududeynaya qof kasta oo fahmi kara brograam ku degso ama muhiima kuwada amaiisu ku ahaanin asxaabta wadata waxaan dhihi lahaa mobeylkani shirkadii soo saartay faa'iido soomaaliya umay soo saarin khasaare usoo saartay iska dhigan
waxaan ka qabaa dadka qaar way ku habboon tahay siiba dadka mataqaanaaye dhaqalaha fiican haysta uga baahan sida dalxiiska oo kale waa anfacaya telefoonkan aad buu anfacaa wuxuu leeyahay waxyaala la yidhaahdo mataqaanaaye navigation uu leeyahay map buu leeyahay marka dadka dalxiiska oo kale waa anfacaya dadka mataqaanaaye meelaha kale fogfog taga wuu anfacayaa enjiyada kuwa u shaqeeya oo seminaarada inta badan aada iyo sawiradiisa oo ah sawiro qurux badan uu qaadaya sida kaamirada oo kale wuu anfacaya laakiin waxaana arkayo aniga yaab ila ah dad aanba isticmaal aqoonin oo iska reemi ah oo maqla telefoonka qaaligaa soomaalida waxay jecel wax qaaliga ah way soo gadanayaan telefoon qaaliga soo gadanayaan haddana maba isticmaal yaqaanaba inta ku kansan ba kule ii bargaraami ii saxbi kule anigii aqaanay oo bargaraamkiisa aqaanay ayaa sababa uga tegay oo qaadan waaye marka wax qiimaha kuma dhisna aniga saan u arko in qof telefoon aan baahi uga xirnayn aniga telefoonka waxaan ka raadiyaa softwareka iyo barnaamijyada uu ku shaqaynaayo iyo sida uu yahay baahidayda ayaan ku raadsiyaa ku rajistraystaa wax baahidayda ka dheeriya maba raadsado oo qaras badan u baahan marka fikradda aan ka aaminsana dadka isticmaala waxay tahay dad badan oon u baahnayn oo awoodinba isticmaalkiisa isticmaala dad badan oo u baahnaan way isticmaalaan cabdi maxamed cabdi waxa uu gaalkacyo ku haystaa carwo lagu iibiyo taleefanada casriga ah waxa uu ka waramayaa nuucyada uu iibiyo iyo qiimaha ay gadaan taleefanada aan iibino waxaa ka mid ah galaxis iphone h t c
cabdiyow bal siday idinkugu yimaadaan taleefanadan casriga ah ee aada iibisaan
waxaynugu yimaadaan walaal dalabaad cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington barnaamijkii dhalinyada maanta ayaan ku guda jirnaa haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada asmaloof iyo heeskeedii doondoon
dunidaba dhammaan kaan ka doortayo ku dondoonon kugu daalay ku dondoonon kugu daalay haygasi durkine dartaa caashaq baan dushayga rarto dartaa caashaq baan dushayga rarto la dayaysani dushayga rarto dartaa caashiq baa dushayga rarto la dayaysani la dayaysani kalayga dabiib wiidashaday kalayga dabiib wiidashaday dugsigaygiyo xadmadiga daweyn aan ku diirsade xadmadiga daweyn aan ku diirsade kalayga dabiib wiidashaday kalayga dabiib wiidashaday dugsigaygiyo xadmadiga daweyn aan ku diirsade xadmadiga daweyn aan ku diirsade daraniya kalgacal dooqu ku rabo umadayn karaye dabibkaygow umadayn karaye dabibkaygow darale adiga jirhku ku damqado dada kaa calmadee daraniya kalgacal dooqu ku rabo umadayn karaye dabibkaygow umadayn karaye dabibkaygow darale adiga jirhku ku damqado dada kaa calmadee daymadiyo araga dusha kala socdo daymadiyo araga dusha kala socdo kugu doogsanaye kugu doogsanaye daymadiyo araga dusha kala socdo daymadiyo araga dusha kala socdo kugu doogsanaye kugu doogsanaye kalayga dabiib wiidashaday kalayga dabiib wiidashaday dugsigaygiyo hadmadiga daweyn aan ku diirsade hadmadiga daweyn daweyn aan ku diirsade kalayga dabiib wiidashaday kalayga dabiib wiidashaday dugsigaygiyo
heeskaasi doondoon oo inagu luqeynasay fanaanada asmaloof halka aad idinka soo gaariya waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna laascanood magaalada laascanood waxaa ka dhisan koox hiddaha iyo dhaqan ka shaqaysa oo lagu magacaabo cakaara haddaba intiinii dhegaysatay waxaan hore usii daynay waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha kooxdan oo ka sheekaynayay gabadh uu jeclaaday iyo suugaan uu hawada u mariyey haatan waxaanu idiin haynaa qayb kale oo ka hadlaysa jawaabta ay siisay gabadha uu jeclaa hal abuur siciid cabdisamed awducaali iyadoo oo suugaan ahaan ugu jawaabaysa isla abwaanka ayaa inoo soo gudbinaya jawaabta gabadha wuxuuna u waramay cabdilkariim olol
gabadha marka waxay ugu tiri markaa hadasho i tiri halbowle hadduu ku go'ay anigu kulamaba haye haddaa doontidu dhime husiya haba taqane duul mahmaa heesaan ku idhina adduunyadu waa hawo harka labadiisa gelin anigu waan kaa hadhay gadaalun hayga hiban waa lagu celinayaan markaa hadasho i tiri halbowle hadduu ku go'ay anigu kulamaba haye hadda doontidu dhime husiya haba taqane duul hiyigaanka yar diidayo haraadane waa bele dhegta biyahoo ku maqal midda kale lama haye haddana yaabaan ku idhi misana hadasho i tiri haddaadan iga tegayn hooyaday baan kicinayaa halgaadina waa dusha halkaasaa lagugu dili mahmaa heesaan ku idhin adduunyadu waa hawo harkaa labadiisa gelin anigu waan kaa hadhay gadaalun hayga hiban habloo dhani waa sidoo hannaan bay raacayaan hidiyo dhaqan bay wataan halkay arraweelo tiri farbaamaydh lee hojaay midii hobigaagu rabo markaad hunguraysid bay hirdheer ka fuulaysaa hayaamay raacaysaa jimbay haamaw tuntaa amiyaadan hodan ogayn markuu boodhari hoyday hugdi isaan weli dhammaan intii ay yare hamiday iyada belahaw la tiri wixii uu la hugmayiyo wuxuu heryaysanaa iyadii unbaa hesho halkaasaa lala maro habeennaba kama dambayn maruunbaad ka hifanoo adoo sidahaan la lulay anoo habiyoo qabow hareer ka dhaafaya adoo ii heelano walaal haybowda gura salaan ilo hoos ordaan anigu hifiyo huruuf haraatina kuugu dari haraatina kuugu dari haraatina cawaan siciid murtimeer oo ka hadlaya dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo qaybaha kala duwan waad baad u mahadsan tahay meeshii waa soo camirantay oo dadku dhaqanka iyo hiddaha aad bay u daneeyaan markii ugu horreysay ilaa tobaniyo qof baynu ku bilownay hadeerna waad aragtay waxaa moodaa masaajid sidii laga soo baxay oo kale tusaale ahaan saasaa dadku u yoobsan yahay marka waa ku faraxsanahay dhaqanka iyo hiddaha in la daneeyo oo lagu dheganaado waa wax aad u fiican marka waxaanu noogu darayaa maanse layahay qabyaaladiid oo kaga hadlaysa qabyaaladda waxaanu ku faraxsanahay dhallinyarada la baxday qabyaaladiid waanu ku taageersanahay maansada waxa weeye waxaan alifay muddo hore marka waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto v o a marka iyana waa tane cabdikariin haddaan luuqdayda wacan laxan aan saaro oo cawana aan idin luloo lilaahidu waa runte kulaasibay hoobalnimo lisaan carabkayga kani lagin iyo laabta iyo laala'adka halbowlahiya qalbiga lishada ah iyo laxawsiga beerka iyo wadnuhu waa idin la labi maliicay jawharta kismaanyaha liigalka liishaankii baydhabood laaci beledweynaha muqdisho aan laga maqnayn anoo boosaasaladaan qardha laylaawi karin libax gaalkacayo weyn garoowaha loo tartamo taleexo laydhahoo daraawiish loo yiqiin shaxdii iyo laymadh iyo ilaalaskiyo sanaag casuurada laamiga burcada lagu laydhsadiyo yiroowaha loo mariyo borame oo layfo iyo labaad caasimada kale hargeysaa lagu nastaa dhurjecel soomaaliyey qabiil faa'iida male dibuunbaa loogu hadhay intaad lalisaan xumaan walaal isu laabataan dhulkiinna luulka iyo macduunku ku leexsan yahay shidaalka la soo baxdaan ayaa laga badin lahaa intaad isu laabataan dhulkiinna luulka iyo macduunku ku leexsan yahay shidaalka la soo baxdaan ayaa laga badin lahaa ayaa laga badin lahaa waan gartay aad buu mahadsan yahay wariyaha v o cabdikariin olol oo waraysigaasi la yeelanaya kooxda cakaara wuxuuna ahaa abwaanka sugaantaasi tirinayey abwaan ama hal abuur siciid cabdisamed aw ducaale waana guddoomiyaha kooxdaas halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaa waxaan mar kale jaleeci doonaa dhinacii heesaha waxaana idinsoo qabanana hees ay si wada jir ugu luqeeyaan fanaanada haniyuke iyo fanaanka cawaale aadan
codkaasi fanaaniinta haniyu k iyo cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo xuseen bare iyo dhammaan v o e odinle sidaas iyo nabadgeliyo
aadan ugu jecliyo hablaxagayga